bismillaahi araxmaani raxiim dhegaystayaal kulanta faylaa ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hamiigna maar baaba'aytu khamiisna iyo galayta taariikhdan iyo adinka eedanta sadiida bille tobanaad sannada labada kun tumiyoonaysiyeedka qodobada dhegaystayaal oo kisanka dheega doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weliba iyo kumadaha wali diyaaran ahaa qofising aragdan lang-an oo mudun ona badbaadii koro dalkaana diintana iyo deegaankana badbaadii koro qofising aragdan dadka tartamahay kumadeey raalli kahaa inay signiin doontaan xukuumadda muwaadiniinta koonfur galbeed ee soomaaliya ogeekuusishka dhawaaqii muuseye musharax madaxweyne koonfur galbeed ee soomaaliya taasoo kale qodobadiisin ka dheega doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan waliba kumid aha ka qaaday dad go-aamada ka qaaday go-aamadaas walaaya ka qoran iyo wasaarad kasta iyo dowladda koonfur galbeed unbas lawada qabta
wasiirka wasaaradda arrimo guud maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya usahay waraysirin iyo badanyeeda taabadaas iyo dhegaystayaal ka dheega doontaan barnaamijka muroob emerson muroob emerson dalka soomaaliya may ku roobdanti inshaagada wada shaqeynka dhahoyta emerson meelo badan ogsunta nimankan meelo badan oo eeladii kumid ah inshaagada walumeyn kumid ah dareema korta inshaa qof askari oo isku filan oo basuukaan akriyo jilaadan sii qornaadina dareema korta meelo faanolay faramu ku godan deegaanka goobgaduud buuray guddoomigiishay ahay xaaladda deegaanka saytiyada ka sugantiyanay sida sarta ka duugan in ciidamada meelihii aan ku behen barnaamijka dhegaystayaal ka dheega doonta mudaniyaalkii baarlamaanka koonfur galbeed wasiiradii la jarayna weliba yoon dulqaadad u waayana hadalkii akuweeri guddoomiyaha gobolka banaadir injineer yariisow haaye in abgooya qiibkunagada doonta gobolka banaadir baarlamaan aan ahay laakiin xukuumadaan leenahay iyo madaxweyne guddigaas in koonfur galbeed ay dadku leedahay in kale ma sheegi karno marka shaki weyn ayaa guddigaas nooga jiraba guddiga xuduudaha ee qaranka shaki weyn ayaa nooga jiro qodobadaas iyona qodobo kale ee dhegaystayaal ka dheega doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsag barnaamijka waliba antaasiinku jeedi doonaan suldaan bishaar mayo mukhtaar maxamuud cali cabdulaahi maxamuud injineer gaabshaa iyo farsamadu saniin fidhi doona dhegaystayaal mar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsag haataba dhegeystayaal mar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo intii hadheegdan waliba iyo hayaneen qodobadeen ka weynay yoogii obabileeran walina siina diyaareeno bishaare mar kalena dhegeystayaal ka dhowaada geeka magaalada baydhabo waliba si rasmiya musharaxnimadiisan ka dhabaaqay ee doctor ibraahim macalin nuurow oo kumud ee usiina sheegay in museye musharax madaxweyne ee koonfur galbeed ee soomaaliya munaasabadeeda ku dhiiday magaalada baydhabo iyo ku ka hadlay musharaxnimadiis iyo nay heerka yeeblahaya maamulkuusu hogaamiyow madaxweyne shariif xasan sheegeeda
miyay horlanka dare falay horeetan dare may sugudana aan hata horaan dareere sidi aadaay horeed dare may loo sugay ya inaan ku fawma marka beelun horanka dare la falay reedan dare reerkiisinba goorda gordan wadaa kiiri tankeel geeka mayba kiirina ifafaalaha oo ana ingmawqad hun mayba jeedeen mayba kamid eh mustaqbalkan iyo jiritaankan may kiirinayaa ciidamada amasom oo hadda nililooga ilaahay ku obsadaa fursadana na siinayoona taasa sina firside oo mayna siyeena una katalan kateenkaale meeluna katalababadnima durreedreedaan dareeraaynu yoogani gulina fiiriyaan fursadii guliniintaan marka ilaahay halku obsado haddii geedka ciidamada amasom niila ruugan koonfur galbeed ruugan uu ka hoba bahan barbaydho wala keenay ya ilaahay ku obsada barbaydho keenaana la roogay barbaydho marka may leeray hereed geebagala binaan majiifaso leere kateegadaale maylan baahanya fursadda inuuna ka faa'iidaysan siday dadjara amnisho iyo maslahadiyo maamuladayan una kanagada fadno marka insha allahu kulley walaana qobol doona mahsinka koobayn oo bilaaya antum yasin sheegay saabtiyo inaana maaran barnaamij ku hankakay maysinka koobay wala ana qabado doono insha allahu ilaahay gishi may qabado doone hoob ilaahay era nibir oo nguur guurana iyo ka suurtageliya koonfur galbeed hoob aan lii doordo insha allah wali kale insha allahu dhagangeliyey cadaalad lanka inka tabar daron lanka dhibaan lanka inkuu dalan mid lanka dulmiyaan wala kaleed haaneen hadda sii sheega kamid ah insha allahu wali suurtageliyey political stability oo ay degenaansho siyaasadeed lanka siyaasiga siyaasadda galay inay lanka guursan usulan guursan oo dhigan wali hanagay roob ilaahay era kalsoonadii iyo is-aaminaadiina horta ballataana taali insha allahu ilaahay wali abuuru doona hoob lii dooraba insha allahu xajad mustaqbal fayl oo dhabe iyo si degdegan abuuray hoob ilaahay raalagnada kala dambeyn maamul wanaag horumar iyo midnimo iyo suurtageliyo hoob ilaahay insha allah intaas kadib maamul iyo dawladnimo hoob leeda tiro badan aan ma iska fadaw tayliska faday tayliska hay ma tiro badan aan ma iska fadaw haddii meer kasta maamulkaan degmo tuulo walba suubin ilaa rabo wasiir boqol wasiir suubsan hal madaxweyne iyo intaas madaxweyne kiyeegan hata hawfadaan suubsan may ku ahaa walmaa kordhiyaas laakiin may liska faday tay oo isla isla xisaabtan ka dhisan insha allahu intaasa suurtageliyi doon hoo bilaay raala kanag marka langwelbad tabartisa gurin tabaas iyo raayan dadkan langwelbad tabartis iyo gurin tabaas mayba kujeeda maamulka turoogo usuunu wali tabartisahayti intu hatuun haragahaynin tabartis afar sin wala hatuun aragahayno suubi usuunu marka saas daraadee hoob ilaahay raallaka nagada isbedel dhabe nabad cadaalad midnimo horumarka dhisan iyo suurtageliya haddii ilahay raallaka naga insha allah maamulkaa ka dhisanna runtii bini aadam sidiisba complete maajoostam eh walay dhimanaaday yoona walinka maadiyayhi magaadii yoonin ilaaliyen oo hanaysimeen yooninka maadiye iyo wali tabartiyo hayta yooninga badan intaas kadib walay codsi injeediye xildhibaanada sharafto badan leh mudanayaasha iyo marwooyinka doorashada kolley sida isin ogsintin doorasho shacbi ma ah sheebka ma ah dadku wal dooradaa furaag geedka mayba galantiyo ka jare xildhibaanadan koonfur galbeed iyo galantiyo ka jare marka mayba ka odsaday an lang aqoonyahan ee deegaanadan koonfur galbeed an baladi eedin an ka damdagaw hamin geen murug kahayt ya aha hatan han kahi hana tilgaami in naftay in maalkay in horo sidii dadkaana deegaankaana idinkan la badbaadinta saas daraadee maysinka codsaday aan runtii waliin is aragay ini lankanka mudun ahaa laakiin iimeenta isin galantinka jarta wali diyaaran ahaa hob isin aragdan lang an oo mudun oo na badbaadii koro dalkaana diintana iyo deegaankan badbaadin karo ofisin aragdan dadka tartamaha ay kamid yihiin raalli kaha inay signiin doontaan laakiin may siin koodsaday insi saraahatan leh niingiimaysan hoob ana lanka muhim ahaa walaalayaalow dhibtisin gabtan ya isla gabni ana shaksiyan dhibka dartisiinkali jaro ahaa ibadkay madamaana inaana kenyana atangaha meelgala iska dhaafo hatana maka fikiraayo wali rajeeyay hoob ilaahay era kolley naftu ka dhimadaas ilaahayo laakiin sidaana fadaw jeedante may faday inaan magaaladu bay ooga dhimad meelgala tanay hoob ilaahay saas daraaddeed dadka digdo bayna madhalay ahay ma ambaaray ahay xaaladda kaga sabti iniyo digdo umbahan walaaladay an oo kale daruufo oo lankadurgaado karo lankadurgaadani ya idanka adkaadan runtii bahawdhooru faa'iido badan anihahay saana maragaw may wali dad badan oo bulshadu kamid eh ya nololiyo iyo xaaladii wali kiirinaydii dadka digdoo jiraan wali kala faa'iida niinshenan naftirsho ilbaxnimana niinshenan aqoonaha nii kordhiyo marka iyo naf maqalay ahay laakiin mayb waa amna sidaan sii sheegay lan miilka idinka noolada fadahay nii marka taas madun daraadee mayka kasbana in araka shaqeey ankaha gorodaasan marna malqiyaaba in anaka gaabay sababtoo anibaka nool miilmun inifay lahaa dantaya kiirin shaksiyan hataa shaksiyan hataan ingan marka saas daraadee inaan shaqada waajib may kala ogaada saana sidii ko minzil haddii adaka jar lankaad adduunyada inka neeraysa inkeekala jar wilaayo ada shibdhe lankuwa gubaane wilaay kaka jare minkiyaka jare dhib aragaay ada shibdhe hada lo lakeer minka lahasinkire gubaane wab lakeer lango galaado jare lankaad adduunyada inka neeraysa inkeekala jara dogaaw aye lango galaado jare lankunay gubnufadahay adashe iskahaw minkaasi giraan gubaane ogolaan ogolaadase lan ogolaado majaro waay kullay may ogaada saana ana ini ahaa haani minka iskala jartan ini ahaa ho an humo hofailha minka iskala jar marka dabaanada may ku codsaday hoob ilaahay raallaka nagad haddii oo in aragan lan walaawan mudun iyo codsho inka helayaan wabilahi tawfiiq dabaanad meelaanka gudun bulshada koonfur galbeed bulshada shacabweynagaan ee koonfur galbeed degmo tuulo magaalo meelkastoo iyo rogan may ka codsadeen duroweysa faylan dheera shacabweynaha koonfur galbeed dadka saxaafadda iyo kala darar dadka inta fadhi dadka mokon dadka dibidorog may ka codsadeen haddii oo in aragaayaan in aan ahaa lanka mudun xilladun hata maaragneeda laroog in hogaamiyey hogaanka koonfur galbeed in aan nagad hobiyo in aragaayan shacabwiinada may ka codsadeen in binaanbax nabadeed meel kasta oo koonfur galbeed ee ka dhikan yoogo ilaaliyaayaan amniga iyo nabadgelyada maamulada koonfur galbeed meel kasta ooyo ka jaraan deegaanada koonfur galbeed ah yoona may ka codsadeen in shacabka haddiio ambaahadan mishankahan inio muujiyaan rabitaansho inyo ngashgashin inin diidin in horsurin waana la shageeno amnigooda kacaawiyaha ya ka codsaday oo bileeya marka kullay khudbada intaa ka gaabsade runtii eediyada siinkamadihe eediyada siinkamadiha ka qiibgalow sida xishmada iyo nidaamka isan ilaalihen insha allahu mayba rajeeyay hoob ilaahay inaynu guulaysan doona isbedel dhabe halaale cadaalad ka dhisan
wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya weliba was-wasiirin ee maxmed nuur madoobe nuunow weliba iyo wasaaraddii awoodda arrimo badan oo iyada kumadata maamulan sameeyowka deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya sidii dhatartiida iskukudoorada lahaayeen xudur bardaale iyona deegaano kaleed weliba iyo iyonahaano iyo horeytii ballahan sameeyey baydhabo baraawe iyona magaalooyin kalena weli iyada dhammaantay in iyo maamulan sameey wasaaradda arrimo guda xiriirkii iyo lanjarhi dowladda federaalk ee soomaaliya iyadana jarti maamulka koonfur galbeedka wasaarad ahaan walyaabo yeedan ku kiidan iyo dhegeystayaal tatoysan ka dhega doontanankiona waraysigoona lawelana wasiirkiisu ku jawaabe waa ka wasiirka arrimo guda ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya uu su-aalo siitiyana su-aalo kale buusu ku jawaabo idaacadda warta inaasan kama hadnaqa runtii olafayla iyo dhiirigelinta iyo wacyigelinta bulshada koonfur galbeed in haytaan waana idaas qalame dhamaantiin baqaashe runtii wasaaradda arrimaha gudaha shaqadii iyo dadadgelintii iyada waliya mafeel umarahayaan wacyigelinta xasilinta barnaamijyada dowladaha hoose dhisida maamulada golaha deegaanka iyo barnaamijyo badan oo eed hada maarme wacyigelinka dareera doorka maalmood abdalla hamoodi ma jiray shir oo kulan guud oo wacyigelinta bulshada isfahanka maamulada degmooyinka iyo wadashaqeynta booliska oo workshopyo iyo seminaaro ka dhiyay degmada baydhabo oo maalmoonba dareeray barnaamijkaas oo qaban qaabadayay hay-adda sweden may ka kulansanaa dhammaan degmooyinka geeraan ilaa dishan degmo elberde qodur waajid baydhabo bardaale oo kaasoon maskasheni guddiga oo meelaha nabadeynta walinka sowbiis committee oo wada shaqeyn leh maamulka degmada iyo booliska degmooyinka kaasoo ka asaasan degmo kasta haddana falaan in kasii ballaaranay ilaa ay degmooyin kale marka horoubadayin maamulka degmada oo hadday golaha deegaanka la dhisaayna horumahan dhisnay ilaa lama degmo xudur iyo bardaale haddana mayla wareeda dargelintiya iyo dhisada maamo oo golaha deegaanka degmada baydhabo iyo baraawe oo meelfalina maraayan maadaama doorashooyin oo bilohadani eedin jirta awsheeya mayla awdeeya hadda xoogaa dib ka dhigni laakiin hawliya iyo meelaha ku bilaawi iyo wacyigelinta bulshada iyo kasib qaadashada dumarka siyo maarne maamulka kamid noqdo taasta welwada waana howlaan meelfalina maraayan
wasiirkii arrimo guda iyo tole ku hadalay arrimooyinkaasi ta guud wasaaradda meer heel heer ciidan faylaya yeeda marahayt dhowaan hadal waliba ku yeerayay gudoomiyigii gobolka banaadir injineer riso oo ka dhabaajin afgooye qeyb kuna gada doonta gobolka banaadir hadalkaasaytii ka wasaaradda arrimo guda jawaabinta la-eg yeeda ku kobiyaasa cod hadallada gudbidana ee maamulka banaadir iyo dowladda dhexe arrintaasayt kula hadalaasan
runtii idaa mahadsanto waa su-aal eed qiimo muhiim an leh jawaabtaas already diini tvda iyo meediyada meelkasana marsiini naga la hadalaana gobolka banaadir iyo guud ahaan dowladda federaalka soomaaliya runtii hadalkaa ku weeri maamulka degmada maamulka gobolka banaadir iyo guddiga xuduudaha waa hadal koonfur galbeed xukuumadii iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo bulshaweynta koonfur galbeed oo dulqaadaasa waanamaalare dhimasyaasa mee nidaamka iyo shuruucda linka talagalay howlayo ka hadaleen wal oo hadda maarne nidaamka sayta geeri golo kalo mee maamulka koonfur galbeed iyo bulshaweynta iyo wasaaradda guud ahaan damay makasaba diyaaranataa in wada shaqeyntii dowladii koonfur galbeed iyo wal kasta oo dhiirigeliya in laku horseedo diyaar umarata taasna meel media ayaa ku sheegnay xuduuda soomaaliya degmooyinsha iyo meel kasta oo xuduud jarta wal hadda geeka meelare hadda layla abaabulo hadda layla sheego meela ka sugan yihiin waana wala wada ogsooyin taasna adeyn iga lata maylahaan riyo in maarna ka nooliyeen gobolka banaadir kusii kuxumaanee harka hadalka kubahay gudoomiyaha guddiga doorasho ee guddiga hatuubo mr khaliif tikriin oo sika jawaabi inuusa la kulan lasoo biyey maamulka koonfur galbeed sigo ku loo hadalay arrimo mas-uuliyiinta wal noocaas taasoo marna suuragelna marna maarna kulan noocaas oo kale eh maamulka koonfur galbeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha toona maarna linkula talan waana ninkoyna marka iyagana si daran hata mas-uuliyiin miidiyaha la hadalaya waana jawaab noocaas oo kale bulshaweynta dagaashoo karidaaya marka runtii dowladda koonfur galbeed dowladda sin waaye dowlad hor dareerow iyo walqabadka markastaba diyaaraya in bulshadii shaqeysa waxyaabaha hadana hor yaala dowladda federaalkana runtii wada ogsoontiin wada shaqeyntii iyo dardargelintii wanafadaanaya kuwaysagna taasna seentii in shirkii oo kismaayo runtii wada shaqeyntii hakad la geliya wadama ay diyaarayna nidaamkii lakeeliyey oo federaalnimaada in laga shaqeeyo kuwada shaqeeya bulshaweynta koonfur galbeed markastaba may diyaarayataa in nidaamka federalismka waliink wada shaqeysada waana waliink wada wada taas marka ma infahmaana in dowlada federaalka koorkoysanta waana walkasta badan adeegsaasa si awaamiirkii iyo nidaamkii umaro badan dadka walna koorkooxa marka unamay markaas ban jeedaan bulshaweynta koonfur galbeed in dayaasha furan ogaadaan in una wada shaqeyntii iyo nidaam kasta oo mala maamulka koonfur galbeed iyo bulshay iyo iyo iyo iyo horumarshayda una diyaarayaan in ka shaqeyna bal alla walaahi markaas korkooda korkooda insha allah wasaaraddii arrimo guda iyona dowlada hoose xuduudooyinka iyo iftiin fadar maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maamulka koonfur galbeed sadde gobol oo koobanya baybacol iyona shabeellada hoose xuduudooyinka maamulka isla wadaagasa maamulada kaleet cilaamiyo ku hortaana meelooyinka iyo keygi
wallahi runtii taasi hadda oomalere media ladingmaryahumahe qoraale jaran barnaamijyo ma jire waktigii hore lakuwada shaqeeyey dowlada koonfur galbeed iyo malare guud ahaan soomaaliya dhanba guud ahaan soomaaliya dhan nidaama inyaala oo dastuurka wada shaqeeyaas oo ku meel deerahay dastuurka caddaaya qodobka xuduudo sidii waliin ku bedeli karo iyo sidii been ku aragsada karo intaasoo may koraya qodobka shaqaalaad oo malare wada shaqeyntiisa iyo talhajeediyooye iyo go-aanka deerisiisna dhamaadada aqal iyo inyaala marka war un hadana intii una dada sheegna haduudaana meelo aan ogaaday raadna dhahe cidii ambaa hata in malare kuwada shaqeyta iyo cidii markaasayta mas-uulka ah runtii jiratasit iyo ninkasayta biidoka laakiin wasaaradda arrimaha gudaha markasoo maynteegata in wal alla walaagi saddexda gobol wada shaqeyntii ata iyo horumar sheetay iyo maalina ku hadal
wasaaraddii arrimo guda ee markilan fiiri xuduudooyinka markilan fiiri dhanka iyonay shabeellada hoose iyonay banaadir xuduudkaasi ka dhow lamaadin gobolada banaadir iyonay sasoo kale shabeellada hoose inta xuduudan eh
wallahi hade tii oo dowladii una markastaba una caddaayana etana waana garana mediahan marayna arbaan rakon waaye waana wal meel yaalo waaye oo qoran marka runtii hadee walaagi hore holinagada marki omale wal hoosaadkooda waxakoraada dagaalare marka runtii markastaba magaha in inkaminsan oo oo oo wal ku jiro oo laga wada shaqeeyo karo hata laga wada shaqeeyo waaye dhulkuuna sii dhaaba isku waasac ayaa qof kastoo meel sabab degan iskoos mare laakiin meel ay diidiyaan nidaamyada iyo iyo shuruucda laga wada shaqeeyo in hadgudub horta ku kooya taasna ee ka mid maarna markastaba in si jawaab inu ku diin wasaaradii arrimo gudaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waa wasaarada keliya sida dhow markii la anfiri mas-uuliyadyeeda ku saaranta arrimooyin walba ku dhiyow ee koonfur galbeed xiriirka kulata dowlada dhexe ee soomaaliya ilaa qaadanta lesin ku dhexay markii la anfiri wasaaradda arrimo gudaha dowlada dhexe
runtii walaaga guud waa guud waaye laakiin wasaarad kasta oo wada shaqeyn ka dhexaysa wada shaqeyntii lata wada shaqeyntii oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalkana runtii dadaalshe iyo horumarshe iyo wada shaqeynta iskuuldareertay laakiin walayaabo badan oo guud ahaan markan ka kooya oo rabitaanka bulshada koonfur galbeed iyo dowladda si ay shaqeeyasa alaaqaadikii iyo wada shaqeyntii guud yawal badan xildhibo badan ku jira taasna muujidi in nasheenowkii maamul goboleedyada oo kismaayeen shaqooyi fikradii iyo lakasada baahidii markaa guddiyii naqatii in baahi badan kale oo shardigu meelo badan ku kooyaan dhimiga amniga dhimiga horumarka iyo dhimiga dakliga marka linferiye walbadan qarne haldaada ku kooyi taasna sheentii in alaaqaadkii iyo wada shaqeyntii xoogaa xog halka dhigli haddana wasaaradda arrimaha gudaha taasnay maarne raha hayta hakadkii oo dowladda koonfur galbeed iyo iyo dowlad goboleedyada kale miti habatii yeena qaadati ilaa taas ku horgalaaso wala alla walaa ku wada hadalow iska ogolaadana wasaaradda arrimaha gudaha hadda wada shaqeyn iyo markaasay anfadaya hayta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka majara meelay kulli shaqaalaha iyo dhammaan wasaaradaba diyaarin hataa markii wadahadalkaasi didid waxanaga lewnina walaashada bilaaban
wasaarad walba waliba yeeda cabasho ku gudbaasaya dhegshe wasaaradii dowlada dhexe ee soomaaliya walyaabo gaaraya ku cobadaayeen wasaaradda arrimo gudatin ma ise cabashee ku qabtaan siinku dhexeeye xiriir inta la-eg xumaatay siinku dhexeeye tan dowlada dhexe ilaan wasaaradda maaliyad wala ku cabati wasaaradda amniga wala ku cabati wasaaradda iskaashi wala ku cabati wasaarad walba wala ku cabadaasi xiligan la roogo wasaaradda arrimo guda may ku cabadaayta
marka runtii ilaa kama asan tusaaleedi muhiim ah waaye communique oo hakubahaya jara shirkii maskooyi kismaaye kaasna qareer laka qaaday mase go-aamo laka qaaday go-aamadaas walaagi ka qoran yaa wasaarad kasta iyo dowladda koonfur galbeed unba lawada qabta taas leynakii muujiyaasa in qayb kasta kumid ah mise wasaarad kasta mise department kasta oogey ka shaqeeyo baahidii oo meelan maskijeeyi yaa maarna leenwada dhinye taasana sheentii in malare wasaarad kasta mise maamul dowlad goboleed koonfur galbeed guud ahaan inagada mid maarna saldhig inagada oo malare communikegaas akubaha go-aankaas mid lawada qaado laakiin mudana wasiir waliba horeyninka baamaada soomaalida mundulilanka dhasiya kuwiin dowladii federaalka iyo etato maamulkan koonfur galbeed yaba laha dhasi dowlada federaalka yawa hogaanka dalkiyada hayt yawa go-aan walbiyada dirasa maamulka usii hooseeda walkastaba go-aankii dowladii dhexeeyeeda go-aamiyaasa se bulshadeen ogaadaan wasaarada arrimo guda markii lan fiiriya dhanaga kiisha buuhii kortana meeliyada kubati wasaaradii arrimo gudaha dowlada dhexe
dowlada koonfur galbeed bulshadeynta koonfur galbeeda dhisatay shacabshay iyo rabitaanshay iyo iyo dadaalshay alla ka dhisi maxaan fikirna mustafkir oo hadda dowlada federaalka qoytay laka dhisi maya wada shaqeyntii iyo meel ka qayb qaadashadii yaa jirtay laakiin rabitaanka iyo qaabka laka dhistay iyo nidaamka laka heli in lawada shaqeeyo rabitaanka koonfur galbeed shacabshay iyo bulshooyintii kukoyti ahaysi wada shaqeynta ku dhexaytana may waa hawal kastaba oo wada shaqeyn filinka baahanayo lin helaana runtii waldareeda male koonfur galbeed may ubaahantaa wal kastaba inay tiigsatay wal alla walaagay horumarshe iyo sababtali gobolka maamul dowlad goboleed liin soo dhiimay waa in horumarka laga shaqeeyay in walkasta amniga la fogo in wal alla walaaga baahida jirta la daboolo taasna wada shaqeyntii dowladda federaalka walku waayo wal badan oo u nafadaanay intii middo la shaqeeyay oo lagu gaabiyaa jirta maadaama gaadadkaas kooyi inga in walaalasiiti la xaliilay horta muhiimadiyada magaalada nin horta nin shalbahow male intaasna honnaska kooyo walaala walaagi markaas lafadaay lakuwada hadala wada shaqeyntii iyo xiriirkii guud midmeeliyasa ku bilaawday wasiir wasiir hatole ka dhawaaj saadul wasiirku oo dhaxa gala tole ka dhawaajiday rabitaanka shacabkiyo ku koo yeerteen markii maamulka koonfur galbeed laha dhisaay goobroogiyo ku hayni intalay roogni baydhawi roogni shacabka sadimee laba meelood markii lan qiibiye mase sadimeelood ooba lan qiibi xitaa laba meelood kumada diidinaayeen intii maamulka koonfur galbeed sida gobolyadeed dowladii xasan sheekh maxamuud yahay ti gadoomiya jawaarina baarlamaanka soo gaamiyay ti muddo jawaari iyo anisaasoo kaleet la diidina xasan sheekh maxamuud inti baydhawa ka dega la diidinayati shariif xasan intiisu baydhawa ka degati la diidinayati banaanbaxaydiyo dhakaayan gadaal ma rahaana laakiin atana ilaa qaada wiin inta badanba shacabka iyoo ka qanacan wali ku koytay dowladii dhexe koytay shacabka wali ka qanacsanaana li gobol ilaahan naxariisa ee meelo markaasaytu kubahi madaweynegii lito gobole madoobe nuuno aw ka markaasaytumeelasaytu kubahi ilaahan naxariisa madaxweyne ku hay litaasaytu gobol taasayti shacabka taasiya raacsanaan tan ma raacsanaan tan shacabka danta tiida mukukoyna dowladii dhexe iyo hasan dhasti dowladii dhexe xiriirkan jarteen taasayti oleer kore unagaasi okay ilaa maasade dawladda dhaha markaad la tarto dawladda dhaha dadka kuma suul ee markaa haddaad ka dhawaajisa jawaare iyo markaad ka dhawaaya dad omas reer koonfur galbeed ku jeedi waaye koonfur galbeed marka lahanbahow iyo marka aayadya iyo horumar iyo lagu hadlawna dadka markasta hormuudda ahaa lahadiraay oo in lagu wada hadlo lagu wada aragsado federaalka dadaanka jar dada meel reexlabaanan dada wasiirin dada aqalka saranka jar intaasaytii waliyoom ugayna oo meel maamulsho iyo shacabsho iyo bulshadii kuwada talana qof kalena meel taladiis makakoyasa runtii nidaamka hadda lakawada shaqeeyana nidaam federaal waayo oo in walkasta maame lasla wada wadaayo lasla wada geysada bulshada rabitaanshe iyo shaldu dugnaado kore laakiin haddana walaaga markaasaytii xalneen argowle horta walkasta maame ka toose nidaam saddex gobolan la qaadi wada shaqeyntii markaas dawladda iyo federaal dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada la bilaaweyna runtii in dawlad ahaan layn wada shaqeeyahayti lahajiitimi walbadaga maadle lacawadi walbadaga la qobadi walbadaga la qobado waaye walaagii la qobado waaye kulley hadda maamul goboleedyada iyadoo hadda koonfur galbeed sileedan ahayna mayna eensadahaye in kukoyntii wada shaqeyn la-aantii dawladda federaalka taasna taasna sheentii in maadle xagad kun galay marka runtii horta ma ero korna walaala walaagi kooyi oo qaldaad eh dhiniga saxitaanka dhiniga federaalka kukooya iyo wala hirgeliyo waleer cidda markaas kuqiibkaadaas oo malera kumid ahay fikirjarta oo xubin kasta oo malera nidaamka dawladda shaqeysta oo xubin ka eh qof oo maamul dareer waay hadda marka oo laskoorkooyi guddiyada oo la diray oo malera aqalka sare maamul goboleed lain diray dadkii deegaanka ku jeedi waay marka runtii horta sarkaalka laasta rabitaanka shacabka rabitaanka shacabka dadka mas-uuliyiinta ee oo oo federaalka federaalka ka jaran marka muhiimadda hadda may ahayn in horumarka iyo iyo iyo iyo iyo dardargelinta rabitaanka bulshada iyo iyo la kashaqeeya taasna meyle markaas hormuudanadaas tahay in amniga iyo walalla walaagi maamul goboleedyada dalbadan oo la saxo
ada oo mas-uulku heta wasaaradii arrimo guda wasiirkii sheeta maamulka koonfur galbeedna iyada xiriirkan jaraan buuhiyo kortaana baahiyadii bulshada ee dhankii anay ku kiirnaytay dowladda dhexe
runtii si aad horta ogso digeyka nidaamka maamul goboleedyada mise dowladda dowladda federaalka naftiya dadka shaqeeyasa wadadahayo horumarka diyaaradiyahayo barnaamijyadan fuliyahayo international communityga iyo hay-adaha donorska ee waayo intaasna hadda wala xiriir geekuna kuwaysana ma e cid kasta oo mase wasaarin kasta oo wada shaqeyn la leh haydoogiyo markaas barnaamijyo fuliyahay jo dareeran war hadda noturimi oo geeka una baahi hadda baahidaasa meelo ku batay huulanin dareer waysantan lama male koonfur galbeed intii lahadadaali iyo intadii lahada bergeli iyo meeli hadda maraasa uni isigna urtin qof kastana aragahaayo walaagii markaas hadda dhimadna wasaarin kastana qaabkii aan la xiriira fadii haydoogii iyo markaasaytii wada shaqeyntii maamna ku helo korta dareeran barnaamijyo haddaba dareere dhismooyina dareere horumara dareere cid alla cidii markaasaytii balaase in horumarka koonfur galbeed aragtana walaal miidiyaha meelkafilaha gudbiyahay dowladana dowladii oo saldhiga hayti waaye magaliin baahan yahay in walaal yaryaraayo makaasiti maamulka walaadada sidii dhininka dalbaden in maarna lakuwa hadala waana la saxa taasna tan danbi guud oo meel soomaaliya dhan kahormaro karto soomaaliya geeg mayn baahantaa nabadeyn mayn baahantaa in lakuwada shaqeeyo walkasta oo horumarje iyo meelare amnishe lakasuga fadi melka jara wakta hadda meelare marka deeri kormeeyey una ku bilaawni burburka wal ogiyo geegkana meelarewni runtii marka taasna maylayseena sahe waktiga laka jara qof kastaba in fahmi in horumar iyo midad in lakuwada shaqeeyo wasiirka arrimo guda ee koonfur galbeed xeer doorashadii toban iyo toddobada november iyo leeri ee weli ku hersana ee keliya balan haddii dhammaata bala kale tumiyanay toddobadii iyo dhihaayt arrimoga city walyarin ku taabay
runtii arrimoga city si aad aragtay bilooyinka dhamaatay ilaa iyo muddooyinka hadda la dhaafiyo dhan may baydhabo ka qulqulaayay yihiin musharixiintii oo kooyeen iyagoo markaasaysi bandhigaayaan qaabki iyo musharax yihiin walaagiyo umada hayta runtii degmadan ka suganaayeen amnisho iyo iyo iyo qabanqaabadiyo iyo sidii markaasaysi bulshada katabiifadeen walaagiyo xumiyaayan yali madax banaanay taas naftiye may cadaayase in koonfur galbeed runtii horumar deerti qofka codsayna diidin karo qofka maalinada walaal walaal eegan karo meel alla meela xaflad markaato qaati meediyaha lama markaas ha gudbiyaay meelkaasna kuwada jirta waana cid ka arqabaytay misamaana kadhibaasi ma jirta dowladana taasaa maalare wada shaqeyntii iyo wasaaradda arrimaha gudaha runtii hoogi saartay in wal alla walaagi baahda oo facilitation ah iyo adeegan iyo kooyan iyo maala bulshadii la hadalaan iyo boor soo dhegsadaan runtii taasa cadaayasa in rabitaanka deeg in doorasho dhiida oo dawladda hadda maala waktiga dhamaadooda diyaar heta dadka kooyow oo oo aad soo dhiibilaayeen baahi walaajo ka hadalaayeen cid maalin lamarin korbaytay male wasaaradda arrimaha gudahana eedaan ka shaqeeytay runtii in fursadaasayta la hela oo bulshooyinta aragta dad kasta in maalin kooyo karta waana hamishe iyo wal alla walaagay falaasana bulshada sheegi karto
dhegeystayaalkaasi waliba wasaha wasiirka arrimo guda ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maxmed nuur madoobe nuno mudane saacdal wasiirkan kuma nagaan fursadaadan sidii idaacadda warsan magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal noola dareertan ee deegaanka goofgadood buurey weliba iyada qiyaasteen jarta magaalada baydhabo soddon kilomitir dhowaan weliba saacado kooban iyo gacantanka jartay kooxda al-shabaab welina yeinahaana iyo horitii oo maamulayan ciidamada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waraysi weliba uuna markaas la weelanay ee guddoomiyaga deegaanka goofgaduud buurey xasan booyow isxaaq
horta maxay kahay dawladda federaalka ee dawladda soomaali iyo dawladda koonfur galbeed ciidamada ee galanta kahaya nimanka adu kahayaanna talaadon inshaga lawelgal faylankabani inta waraqii arbasali yasenay nimanka radio krognaada alxamdulilah kaguuleysimeysnaada waqtada magaalada kanagan adareed galankahay tatamadan alxamdulilah heesada deganta
gacantiya kahaytan muddo sacde al-shabaab iyo gacantiyeeda kahayti dhaqdhaqaaqiiyoonay ee jawigii bulshada sidee waxiligan la roog
boqolkiiba boqolo mayb waa dagaal oo badhay inshaakada cidnima madnay guuleysadaas waan walka guuleysaday adugkina ka guuleysanay nimanka dhaqargabayaasha saameyn inta la eg iyo injeysidan degmadii
degmada ta dhibaatooyinkii oo injeysidan inshaakada degmadii oo inshaakale oo miina kiren oo garayeen isbitaalkii oo inshaalla daawada taalla inshaalla bulshada lahayti oo dhaceen ilaa iyonay meegadeereen daawada meelasaytiyo ku dhaceen
horta galabfaylo kombyuteradii inshaalla shaybarada iyo walaay sariiro isbitaalka bakaaleen waa daadadeen m t h oo malmalaatadii oo g m o ki hayay inshaalla ilmaha buudinta yoona walaagitaala yoona daadadeen may kala sameeyeen al-shabaab maya walkalada tusugyaan madha bulshada aan iyo sadiidaas meelada dhibaatin jeesiga markiina ku gudub isbitaalka iyo xarumooyinka bu- eh, kaleet Eh, degmada xafiisya laayta xafiisyada degmada may deerseen dhabaatee
degmada iyo dhom horta miiliba kiri maybu ah dhuukaseeta burburti nimanta maybu ah dhibaatada jeesigan horta deegaanka oo inshaalla sadiidaas goobado Eh, shakhsiyadaysan degmadii mas-uulku ku hayteen muddadaas saytintaas la-eg baydhabo yoonay ee goofgadud soddon kilomitr nisjara wal gurmada mehle
durmudka ukan magaalada ku saaray inshaagada ciidan oo dhaafti duul adiif gordaas nimankun meeli badan ah iska ruuriyaayan ma waloo mahal meella iska ruuriyaayan ma meeli badan ah iska ruuriyaayan jubbooyinka inshaa mo shabeellada hoose meela iska ruuriyaayan madun ogaada kortadiid inshaagada gaabti oo intagaan dhamayaan bo wal daabub jooyi okay qaababkaasi oon dagaalamayan ciidamaha sinkaduuliyo xarunta tinya roogden isin ciidananta la-eg haysatan markiisan siin kooyan al-shabaab
ciidan kaarta inshaagaad ciidan koog badan aan qoy alxamdulilah markii daman walku guulaysin ciidanka gorba korta meeloo inshaagaad furungay inshaagaad ciidanka roog lankatar galariida dare ma korto okay furun ciidan rooga ee qiyaasi meega guud oo kala haaya
ciidanka kaad guuto oo kale dahay hal guutii meelka roogden ah ha okay guuto inteeleeka qiyaasi korta markan al-shabaab iyadaa sinka weerarti
ciidankaas inshaagaad nimanka dhagargabe inshaagahayaad wala afar boqol ama shan boqol meelabaase Eh, ilaa iyoonay ciidamada gurmadkaasin ku deera fadiya may degmadan difaac waajan
awoodaanan inshaagad horta hubka nimanka wadadaan dawladda ma haysataat inshaagad jibsi iyo inshaagad suuka horta guri galantaana maxagalna waana rajo wiinalana idan sugayna
isagoo dawlad etin maamul iyoona dawlad federaalka caalamkana aqoonsinya etin eh, sasinku ku hubbadadeen
horta daraba korta nimankan inshaagad nimanka umutab tahayan wala ku baadahayaan inshaagad gaababjoodiba gorba korta may dareemo korta madun inshaagad nimankan ay horta inshaagad nimankan adowka inshaagad adiiba gorba korta miilu weerar ka qaadayan qaraha meedamay inshaagad baawril qaraha kiraaya darama korta adin inshaagad daadadka nimankan degaalamayan inshaagad dalay dabdan ku nahan
Eh, haddii daadiyoonay dadanku nahayeen isin ciidamo meelisiin roogeen ciidamadaasayt waliba meelon roogeen in iyo difaacan hantada dadweynaga iyonay dadka meelasayti ka suganba Eh, man difaaca waajan ilaa iyoonay tarsacdalaysin kaga hadalaaytay armotiidin yeedasii dareera fadaye
horta darama korta goobadan waa la degaalama nimanka maalifka kuban dagaalada meydha kadiyaan inshaagad bulshada buwalkiinka sheego korta asxaabka lan degaalamay inshaagad mawalan dhiyaan adiga darama korta
okay eh, gudoomiyagii meeliyete ciidamadaasaytii markilaa ku gudub gurmad ka heleen meegasaasiyan kuma oganaayeen
gurmadka inshaagada iidan qoyn iyo walyar inshaagada una magaalada gudmuloo ka saari markii dambe ciidanka gurmadka nin qoyna dibaan ku nagni magaalada meega kilomitr magaalada ku bateen
sadi kilomitr oo kale ba
Eh, al-shabaab markilan fiiri marba haddii seedasan tuulooyinkii hasiinkadha dhawaay aysan eh, deg- deegaankii hoos koyeen islamarkaasaytin aysan ku armiyaasan ee maalin walba hamiin walba isan howlgalaysan ku sameeysan Eh, may kale ee cillad ee meelasayti ku jira iyo al-shabaab anka suurtagalay inay tuulooyinkaasayt oo dhan biyeeda ku gudubto oo degmada yeeda suxro yeeda ka koyta iyo afar boqol oo ciidan yeedeeteeda ilaa yeete walinta kanaadasi ingilisan shacabkii tuulooyinkaas inka dhawaay wa- wada xaajood iyo anisaas oo kaleet ee, si walba siin ku dhexayna xiriiro
horta dareema qorta inshaagada meydho walaa ka dhiyaan tuulada inshaagada iyo hareeraheeda banaan wiilow meel kale oo ad siyeed kilomitr oo kale ba tuulada heetantow maygu diyaara langaa inti la degaalamo waana waa la degaalamo insha allah taban waan walaysataman waa la degaalamo doon marba haddiise markas dambe isa meelalaasiin ku weerar ertan ee mustaqbalka dhow wala ku gobodaan meeli ku batan xeelad military meelin kubana u ertan shacabkii dhimanka jarto taas
horta inshaagada inkastoo dhibanka jartunin nang magaalada oobakoyna sukubaina miilina ndi dagaalka dhina magaaladana waa la kufinyi tan lamaad ciidamada inshaagada inti dawladda federaalka ee tan koonfur galbeed bay inshaa iskaashadaan oo yeedanay qalabka lahandhima askarada ogaada barta lanka askariga mashaaraga gaadaayt amisoona inshaagada inti mashaar gaadaayt ogsanta baahida badan oo insha qofka askarigi la raro bay kumid ahaa inshagada mashaarada yarada oo dhaawac dayg beero mbo inshagada embo hubku sila krido usan haysana ma ciidanka day dhaawac day la gaaro ka hisaabtano seer qobol hiya dhaawac dana mbo dhimashada nagad idaba mukiifilan mashaarkiisu ka hisaabsan sababaha jeena horta intaasu intaasu waa la dhimaastiri doona insha allah oo ilaahay lagu hela gudoomiyigii degmada yeete baahada ti- a- ciidanka wale ka tilmaantay inyo haysan hubab haddana wale ka tilmaantay inyo masheer iyo haysan masheerkaasay ti- ciidanka Eh, haddii iyo masheer lan siyaane midafaacaamya shacabka meelasayti ka suganahay
mashaar walsi ilo ku yari maynu kasaabtan qofka askariga haday shan boqol dollar la siiyo awdisna inshaga dhanbo lasi intiisan jeesidaan hubka oo ku dhiman dawladda dhahay dawlad far galbeedna dhimaystira ana sooman digu dadaal badanta soomaali walbarode tusaale gudoomiyigii degmada yeete halka askari ciidankii ka ku tirsan meelasiye
mayna siiya bililan boqol dollar bal ilambol oo dollar lase ilambol dollar qof shaksi soomaaliya xilliganka falanta
dareema kortay qofka misla haysada lamada boqol dollar misla haysadan intii horo inshaga ilaalada eelayo
Eh, marba hadiise laakiin weliba inta badan yeeda dhiyaasay in ciidamada iyo eraan mushaar magaaladan iyo meelo kale teedooyinka iyo shaqayo ku weydiisadaayeen taaska isin mashaarkii ciidanka la sii lahay isin jaabiteedinga ka dhiyaay ti gadoomaysa horta inshagada milumu roogda ama sooma roogda ama sooma dalka soomaaliya mayku roogdanti inshagada wada shaqeynka dhahoyta ama soona meelo badan kuogsunta nimankan meelo badan oo eeladii kumid ah inshagada walumuhin kumid ah dareema korta inshaa qof askari oo isku filan oo besukalakriyo sidii jilaadan sii qornaadinaba dareema korta miila
okay eh, ciidamada markii baydhabo aan kooyayan ma meelaan ku tago marba dil ama boqol oo dollar iyo gaadadayan gurnida tidion iyo aan ku jarna aan ka jarna
madaanka lamada boqol dollar dadka misli wada gaadeen dadka saraakiil oo koreeyo inshaa kan kalena askariga may gaaday boqol dollar abila gaadada okay eh, kaan bal welba gaadaday markaa askariga
dawladda inshaalla mar bilooyin malaela bilooyin walaela inshaalla wiiba goro dareema korta inshaalla dawladda wili walaa gaadisku inta ila walaaga gaadiskana may rajeyn inshaalla unti dhimaystirtayaan markii dawladda dhexe laa ku guduba maamulkaada degmadaada ku heesee ma aad hogaamiyaasa awoode in sadiida sayti boqol ee askariga eh bashaarsiidan
maadoodna habeen goodoodna dulku beerileeyu dhagaalaa dalaku galow inshaalla walownu biyana misla kaabiyaasha mis doon mado okay al- i- e, shacabka beeraleyda ukunta caanada beero maskale masgida lanfiri galeyta ma canshuuri ku qaadasana
may anshurumaada ku gaadnaata okay canshuuro ban ku qaana markan he degmadii dhangeetin may walka sameeyesan
may wal kusha ku sameyn bulshadii maalintan unbaahna un weerdadaan walan unbaahna gobashada ninka goboda yasin kuga badaa ada gadoomiyaga ta mashaaragaadaasi mayna tama shaar magaado okay gadoomiyagii mashaaran qaadaana sameeli ka difaacay markan
dalka difaac dalkan ila da- dalka dadkagan ila insha deegaankana ka daladay okay marba dalkii haddii adan dhalatii ee deegaankeeda gadoomiyeeda ku heta meeleeda ka suganayti ma inta goroogaadata meeli al-shabaab ka bahrooro isan dhifeyskan in galwajeen han ku bateen oo qalabkii kinlinku isan waa qalabkii hargaasan lasiin ku gubi may may may adiba dareema korto langarax iskiinada insha nafsiisa ha hilmaamiy ad inshagada wallahu hatanayla biseetana darayla bisiri doonanti ad naftatida ma kasii korto inti ad qarax iskirido inshala bulshada ama dhibaatay hatan naftatida ma gaaldo korto Eh.
ilaw lanku makantiis la kudunsalantiisa isgariyo mabaaras tihir kan al-shabaabka ee wali qaraxasiyahaye ee xaruntii isan ka sugnayteen ee haddii wali ka dhabaajiday in xaruntii degmada ee la qaraxasi oo walba iyadan ku hirna isbitaalka lasiin ku dhaay degmada kan qaraxasi ma shakhs heesirahaye mase bamalka qaraxasi
miilooyinkiisa iyo qorkashaanadana likiri maayo inshaalla dambo galanka tuure dhongan hayne dareema korta nimanka mado farsamada iyo adeegsadayaan adiiba dareema korta miilo badan oo eh, soomaaliya kumid inti weerre idiitin alasiin ka koy idiitin alasiin ku basadi atan wali ka dooda ay tan aying isin atiin haano lasiin ku awood badinyo oo ka dooda ay tan atan intiisin dhiigin yoonay dhacaankin basi haytan shacabki taasay ti gadoomiyaysay ahaan lalasiin ka aamini karo maynan iyo aamini kore inshaalla naftaan yaan unguurni bulshadan antiin unguurna dhimana inshaalla dhaawagan ambo dhimashadan antiin unguurna bulshadan masuul gaadnay shakhsiyadda tiida markii lama fiiri markii xilka laakiin magacaabay sarrasmiya degmadaasaytii fadhiisimanka weelatay
dareema korta adiiba inshaalla naatay inshaalla baawur oo oo durmu magaalada manin kusugun ama soona manin roogta meelo badan oo asaga amazon rowda weeraranta nimantaan ku qaadahayna cadowgaadii boogsa mo dareemo korta amisom ku amisom am gadoomiye amisom dad oo wadahadalka la jara dowladii dhexwo isan waliyatiin mas-uuliyiintii shacabka lahan xil saari waliyata gadoomiyigii kadhaaradi inaada difaacayso dadkaasayti iyonay hoolasho waliyata qof ada icilaamid inaad amnigi wal ku gobdo korto degmada iyada deerasa toban kilomitr isku weerayeedeeta degmada deegaanka deegaankii awoodo waysanta inaad wal ku gobato se magaalada wiin tusaaleaan baydhabo oo kale wal ku gobdo kortaan
maya dareema korta walbadan waa lagu goboday insha allah waa asugu baabijan walaagi weerar badan oo nin madowlada dhahay madowlada koonfur badan warsheen maamul oo may beegsanay inshaanti inu dowlada military inaynu soo binono nimankan oo galantaa ku dhibna marba kasta meel lasiin ku qobsada meelaha ku batan wal lasiin ku hadlaayo wali kicii antoodasaana masabar sheega ka dhikadaasana xeelad military xeelad military xeeladaas military meelo ku bahadoona
والله بعد ان شاء الله كيف يرون انما لا انما انت دولتنا انما ترون بلا وانت شغف الدجاج ونضبن dowladda la kiirintiyo تمام يا بلشيا كثير ان شاء الله ان انت ضمانه يا ورنغان شل اندار من بلشيا نفان ور may bulshadan kaaladu ay tahay ilaankay dee tuulooyinka siin ka dhadhawaay al-shabaab lugaha ka marta ilaan diyaarama ka marnayada dadkina maca si xirna ee dabeel haangmeeli mahang marna bulshadaas maynu wada shaqeey way tahay saysan in deertan guulaysan fadaasan ayna nimankan absanta waqtiga dareerayaan in shaaga tolobada saambosiyad ka saa guurayaan bulshada ma sheego korto bulshada ma sheego korto waa madiya absanta meeliya ku saadan ma meeliya dareemad lan tolobada saambosiyad ka min bulshada jeesata ma ka sheego korto madu tuuladaas in ka dhow mee kilomitr siin jarta tuulooyinka oo dhalireed oo nimanka fidiisimadooda weerarkaa ku gaadeenbo waladmiyar basalaa ku tan hasin ka dhow goof gudud tuuladaan ka dhow mee kilomitrin jarta heg dhinacaas markilan firi
tomon iyo shan kilomitr oo kale nin jar tum iyo anay shan kilomitr al-shabaab mee kilomitr siin ku dheertiyada
may weeraraa ku gaadeen labaatan jarow iyo inshaagad walagahana ku gaadeen labaatan jaro iyo anay dhasig mee kilomitrin jarta markan goof gudud lexdana nin lexdana nin jar lixdan kilomitr gadoomiye walaal galay lafada lixdan kilomitr ilaa iyoonay dhati tiidin baydhabo ilaa iyoonay deegaanka walisa jaraana sodon lama jibaara siin jarta meeliya weerarkaa ku qaadi al-shabaab dhatan lixdan kilomitr wada hadal masiin ku jara isinyana shacabkii meelasayti ka sugnaayan
dareema korta uska gaban nimanta gaadiida gaban inshaagad inshaasay oo ata langeraw inshaagad argagaxisoo langeraw nimanka tignitiyaala gaban inshaagad jibsi gaban besukiyaala gaban unina aday oo kaasnanin dhimaystiranti unina tilaabo ka gaado korno dareema korta goregiin kawiin isan siin kawiin goreseaw
bekem way beekama siin kawiin idaa maasanta gadoomiye adaa mudan
qaybo dambe ee barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee dhegeystayaal iskale hasadeernay eh dhowaan weliba hadalha ku weeray ee guddoomiyaha gobolka banaadir injineer iriisow kaasoo yeeda ka eedinay in afgooyiya qaybkunagada doonto gobolka banaadir hadalkaasaytii xildhibaane wasiire dhammaantay weliba yohrey haynahanu iyoon ku wada jawaabeen mar kale xildhibaane ku tarsan baarlamaanka koonfur galbeed yayoonu ku wada jawaabeen iyo onna markaas iyo la hadleen oo warbaahintiisa weliba hadaladii ay kumad haayeen
bismillahi rahmaan rahiim anigoo ah xildhibaan cabdirasaaq maxamed yuusuf kana mid ah xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya kana soo jeeda gobolka shabeellada hoose anaa ku hadlaya magaca xildhibaanada koonfur galbeed siiba kuwa haddana gobolka shabeellada hoose shirkan jaraa'id aan qabanayno wuxuu ku saabsan yahay arrintii kasoo yertay guddoomiyaha gobolka banaadir injineer ilisow arrintaasoo ah afguuyo in lagu soo daro gobolka banaadir arrintaas waxaan dhihi karnaa arrin ayaan dara ah inay tahay xilligii mugaab uu ka ahaa guddoomiyaha gobolka banaadirna waa la ogaa jasiira aheyd oo xuduudihii shabeellada hoose meela ay kusoo egleysay ka dheer iyo jasiira waa la yaqaanaa marka isku day kasta oo gobolka banaadir uu ka imaanayo dhinaca gobolka shabeellada hoose taas waxaan u aragnaa nimanka nabaddiidkaa sababaha looga xoreyn waayo gobolka shabeellada hoose inay ka mid tahay in dhulkoodii la boobo ayadoo koonfur galbeed maanta doorashooyin iyo dowladooda ay ku mashquulsan tahay haddana gobolka banaadir ay kasoo yerto afgooya waxay ka mid tahay muqdisho arrin ayaan daraaye arrintaas guddoomiyaha gobolka banaadir anoo ku hadlaayo magaca xildhibaanada koonfur galbeed iyo baarlamaankooda inuu jawaab cad uu ka bixiyo soodimaha dowladda maxamed siyaadbare ka tagtay iyo xuduudaha waa la yaqaanaa waxaana si daraa ay guddiga xuduudaha qaranka ay goobjoog ay wada ahaayeen ayaga laftirkooda waxaan u malaynaynaa inay khiyaano ay ku dhisan yihiin ma naqaana annaga baarlamaan aan nahay laakiin xukuumadaan leenahay iyo madaxweyne guddigaas in koonfur galbeed ay dadku leedahay in kale ma sheegi karno marka shaki weyn ayaa guddigaas nooga jiraba guddiga xuduudaha ee qaranka shaki weyn ayaa nooga jiro guddi lagu kalsoon yahay annaga agtayda kama aha gobolka shabeellada hoosena haddii arrimuhu ay saas u sii socdaan lagama yaabo soomaaliya inay nabad ku soo laabato inta taaka ka mid taha shabeellada hoose lagu hadminaayo inay qolo kale ay qaadato gobolka shabeellada hoose soomaaliya oo dhanaa wada degan majority a la kala yahay laakiin hawihii waa degan yahay gobolka shabeellada hoose meelo ay degan yihiin waa loogyahay beesha injineer yariisa uu ka soo jeedana shabeellada hoose way degan yihiin meelay ka degan yihiin waa loogyahay laakiin qabiil yacni kaygaa meeshaas degan meeshaasaan ka mid noqona arrin suurtagal ah ma ahan waa tii hadda eletariga etoobiya arrimahooda ee badama oo yacni tigree degane ee etoobiya ka mid tahay oo muddadaas dhibaatada ku qaadatay oo ilaahay hadda halkeeda keenay marka sidaas darteed waxaan codsanaa dadka reer shabeelladaas waa dad reer nabadeed ah reer colaadeed ma aha reer koonfur galbeed sidaas darteed guddoomiyaha gobolka banaadir anigoo xushmaan iyo qadarin aan u hayo inuu jawaab cad arrintaas uu ka bixiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anaa magaca ilaahrow xildhibaanada wasaaq sheeg oo ka mid ah xildhibaanada koonfur galbeed wali inti ku salaamay ummasa reer koonfur galbeed may ka sii rogan bali dibid ma inta ku ambaarayaan ahaa haddii ilaahay heer hadalkiia ku weeri gudoomiyaha gobolka banaadir oo inshaeg injineer yariisow miyanta ku ambaarayaana falana kufalayaana mae holalangari aysan baaray ilfiida hormay sheegna hadal gudoomiyaal badan lahan sheegay kadhiiriga waa kadhiiriga markasoo walilanaa hadalku sideelankii haka eri oo baad fulinhayta walikalanaha afgoy aada shabeelada hoosuu adduunsku dhaafaa kulan makaariga hasan taasafsin ka sheegana in badan allah ku day dhuukan in la boobo ee ilaa yahtana macnaha wali argahaynaha ee dad dawladda federaalka sheegadaw dadkiyo magacaaween in macnaha maydwaa dhuul iyo sheegaya soomaalidan lasaku laheeyo hatana maydwaa ahaa soomaali geeka deegaan deegaan wadaagigooda degaasa tumisiyada gobol oo dawladda dhaha ogaagti yoodhan haddii baa leeyin gobolka shabeelladaas haddii baa leeyin shabeellada dhaha haddii baa lata wali kalena horta marka koowaad shabeellada dhaha haddii ka gaad gobolka banaadir haka gar shabeellada hoos oo gobolka haraasna daasi ogaadana labaatan jara aan dhimadi labaatan jara aan nool walan dhalahay uldeeka macnaha waf sheegada degmada wadad shay uu deegaanjee walaada la ofiyey in dadkoo dhan mas-uuliyiin sheegaba in banaadira ku midagta oo degmo oo ilaahay marshio darashadeeda hoosba caadiga ah taasayna kolley dareeman dhagaalaha labaatiyo afar saa oo seedahay muqdisho seedahay wali ku seedahay afjeeda ku seedahay wali lijeedahay hoolaha lijeedahay haddii soomaalinimadii wallaka guubsada wahay in macnaha meelo bulsho dhahan u maroon oo ku faydayy marka wali ay sheeganeen u daayaneen afgey adduunyadku dhaafaakirin makaanigaasan hadalkaasna wali kalena injineeriyadiisalankaataalada ku naqoo bacdalee kookooyina wali kaera fadnay raalligelinku boo raalligelinku duunana kulley wali buwaaho bilaaya dhuuka rigalla riganan roogo waana riyotiya kalena eediyoodana may buwaahan ambaarayaan
bismi illaahi araxmaan iraxiim anoo kumid oo xildhibaane koonfur galbeed magaadeedna iyo ciidan xasano xuseen xildhibaanada xasan xuseen hadalkaa kuweeri doga banaadir yaa kulley kulankan hatanan ka fadhiya meel ku saabsan yihiin fidno mayla faday inii la damay sanada labaad isiyeedkan sano dareertay inay damiintii yeelka howligii soomaalida dhan marka inay fidno kala lahnay abaabulo oo ummato la dhibaateeyo hadal hatana sii dhibaateeyli lahaa abaabulo taasa ku horjeedna insha allah arrintiyeedahayti gudoomiyaha banaadir may baan sheeganay inay raaligelin ku biyey shacabkana kolley dhibaatadaasi shacabka saameeyaaso shacabkana hadallada ha ku weerahayo oo fariimadeena deerahayan ko-oo arrintaasi kicin kale kasoo biyaasu may fadaanahay inuusu raaligelin ku biyey barnaamijkaas uusu ha abaabulahay haddaba teedini dhibaato kula kulamaya sababta waayo mas-uul walba kooy barnaamijkaas uu biya barnaamijka sugaayna ko oo umuto dhibaateeyo shaldheereeyo shabeellaha hoos dhibman yar dilman yar dhibaateedan yar marka may fadaana koonfur galbeed walgorobe mas-uuliin yalin ini walmarnan ogolaadan hatana marlamaad laha abaabulo deegaanadaasi inay faralakulabahadlankii wal antarow dubashiisiinta ininka degaada beeloos dhahdegnina is ogolin ini marba mas-uul walba koo usub wanaaga lakoolagabena xumaanla isuulisheena taas xildhibaanada dulmaana hadalka sugaayo dhibsani injineerka ma sheegana inuu is raaligelinku bi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkan waxaan suu imaanay in la cambaareeyo ereygii kelmadihii uu yidhaahday gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir taytalkiis muxuu yahay horta inuu isweydiiyo mase inuu gar inuu fahmo ayay ficnaan lahayd wuxuu la mid yahay gudoomiyaha shabeellada hoose isaga iyo labadooda isku taytal waay inuu yidhaahdo ma ahayn maqaamka dowladnimo ayaan u raadina imise qofood ayaa ku nool muqdisho meeqa malaayiin oo qof ayay ku nooshahay wuxuu sugi waayey amnigii gudoomiyii gobolka wuxuu ku fashilmay horta ugu horeyn gobolkii banaadir ayuu ku fashilmay wuxuu sii aadayaa degmada afgoy markuu waa fashilmay aan leenahay wuxuu amnigeedi uu sugi waayey wadada u dhexaysa airboortka iyo maka almukaram iyo madaxtooyada waa ognahay annaga wixii muqdisho ka dhacay maalin walba aad iyo aad ayaan ula soconaa yariisow hadduu qof wax qabanayo uu yahay wadadaas amnigeeda hasugo intaasaa ku filan oo keliya inuu yidhaahdo ma ahayn intuu qol isku soo xiro oo dad u yeerto uu yidhaahdo waxaan ka hadlaynaa maqaamkii waxaan kusoo daraynaa afgooy muqdisho afgooy iyo muqdisho maxaa isu keenaya muqdisho waa muqdisho afgoyna waxay ka tirsan tahay shabeelladood xuduudeedan xuduud xaddi raadin u baahan ma baahan afgoy xuduudeeda waa la yaqaana meesha ay ku hegtahay waxaan kaloo la yaabay oo ay tahay mas-uuliyiintii ugu sarraysay maadaama uu joogo madaxweynihii ra-iisul wasaarihii oo constitutionki yaalo xildhibaanadii oo jira dastuuri ah oo haddana leh wasaaraddu ay leedahay inay ka hadasho xuduudahaas haddii la yidhahdo wasaarad ay u xirsaaran tahay inuu qol nin gudoomiye gobol ah inuu isku soo xiro oo dhay oo yidhaahdo uu sheegto maqaamkii waxaan samaynaynaa magaalada muqdisho waxaan kusoo daraynaa afgoy nasiib daro waayo ayaan daro constitutionka dalka dadka u yaala haddaysan aqoon u lahayn oo xil loo dhiiba aad iyo aad ayay dhibaato tahay teeda kale yariisda waxaan leeyahay oo waxaa la yaaba ah waa nin siyaasi ah saan u malaynahay siyaasi inuu aan jiraan u malaynayo telefishinkan ka arki jiray laakiin ma aha hadda siyaasi ilaa ma eka sababtoo ah intuu qol isku soo xirta ayuu dad u yeerta u yidhahda afgoy waxaan ka dara waxaan ku daraynaa muqdisho waxaan u malaynayaa fariinta inuusan asaga ahayn messajki waa loo soo dhiibin wuuna gudbiyey sababtoo ah taas waxaan u leeyahay madaxweynaha dowladgoleed koonfur galbeed ayaan dhaweyd wuxuu sheegayey telefishinka aan ka arkay dowladdii dhex waxay ka hor imaaday systemkii waxay diidan tahay federaalismka marka waxaan isleeyahay kelmadan waa loo soo dhiibay yariisow ma aha ooyinta orgiga ka weyn waaye marka waan u jeednaa mar walba in koonfur galbeed meel walba laga soo galaayo marka yariisow waxaan leenahay caqligaaga xoogaa inuu shaqeeyo ay fiican tahay maahana in maalinkaas waxaa laga yaabaa inuusan caafimaad ahaan uusan u joogin xitaa sababtoo ah maamul goboleeda eedi maamul goboleeda waa la yaqaana inuu yidhaahdo hirshabeelle iyo afgoy iyo waxaa laga tashanaa maqaamka muqdisho maqaamka muqdisho waa arrintiisa waa magaalo madaxdii waa miraadii ummadda soomaaliyeed laakiin ma aha qofka uu asaga bedelaad way u baahan tahay waxay bedelaad u baahan tahay maadaama shacbiga populationka uu ku noolaya afar milyan shan milyan meelahaas uu gaarayo oo in mas-uuliyad loogu dhiibo qof maqaayad ay tahay miraayadii soomaalida ummadda soomaaliyeed ay tahay soomaalida dhan ay meesha ay wada degan tahay waxaan leeyahay miraayadaas soomaaliyeed qof iska dhex arki kara ama qof hogaamin kara in loo dhiibo xilka sababta dowladda ayagaa duni wada gudoomiyii gudoomiyahan ka horey taabid wuxuu qabtay waaloga wuxuu qabtay hade shacabku wax u qabtay aqoonta wax u qabtay bulshadu wax u qabtay magaalada muqdisho amnigeeda u sugay waa ognahay waxa loogu dhiibay horiisan hadda sheegi karna waxay u baahan tahay in la bedelo gudoomiye fiican oo amnigaas wax ka qabanaya oo wadadaas u dhexaysa madaxtooyada ilaa iyo eerboorka horiisa intaas sidii waaya hadduu intaas uu isagu keli xitaa abdi waa ugu dareena intaas keliya sug amnigeed waxaan u qabanay hal bil keli wadadaas amnigeed ha sug intaasaan leenahay marka horiisa waa ka waantay inta argeed ka weyn waaye fariintan waa message waaye waa loo soo dhiibay dowladda federaalka mar walba waxay faragelin ku haysaa maamulka dowlad goboleedka deegaan koonfur galbeed ayay faragelin ku haysaa waxaan leenahay madaxda soomaaliyeed waxaan rabnaa inay ka waantabaan faragelintaasayta ayna naga daayaan waana mahadsantiin dhammaan
saaxiib yaalka sharaftayana qiimaynta le guud ahaan waliba intaa ka gebagabeeyeen barnaamijka kulankii idaacadda warsanga magaalada baydhabo tangyona intideedan kulmaan waliba siinquktabaanaysa aasiyana maanaa laba salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu